أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa duhurnimo talaado ah taariikhduna waxay ku beegan tahay tobanka bisha rajab sanadka kun afar boqol toddoby afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena duhurnimadan kuwada ugu waaweyn faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo lala beegsaday cadowga allaah oo siyaabo kala duwan uga dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya xukuumadda yemen ayaa amartay in ciidamada imaaraadka carabta ee dalka uga baxaan sac gudahooda iyadoona dhanka kale maamulka ahla sacuud u weeraray maleeshiya daacad oo ah imaaraadka carabta maamulka suhyuunidda yuhuudda ayaa qorsheynaya in uu saldhig dhanka cirka ah uu ka samaysto deegaanka uu ka arrimiyo maamulka riddada ee somalilan dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo aqoonsiga yuhuudda siisay maamulka shaadala dirirka ee somalilan ayaa ka dhacay gobolka awdal ee waqooyiga dalka soomaaliya madarasada al-misbaax oo ah madarasad hoos timaada mu'asasada al-kafaala ayaa laga furay degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe wilaayada islaamiga ee gedo ayaa soo gebagabaysay xablo dacawi ah oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas munaasabad lagu soo gebagabaynayay fadrada koowaad ee waxbarashada macadka ibnu teymiyah ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada beledweyne ee wilaayada islaamiga ee hiiraan جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwada ugu door karoona haatanna u diyaargarooba qodobada warkaas oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo lala beegsaday cadowga allaah oo siyaabo kala duwan oga dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen cali yare waxaa xog dheeraada laga helaya dagaallo culus oo si ba-an loogu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo shalay ka dhacay duleedka degmada warsheekh ee wilaayada shabeellada dhexe iyadoo dagaaladaasi shalay lagu xasuuqay maleeshiyaad fara badan oo murtadiin ah inta la xagiijay waxaa dagaaladii shalay ee ka dhacay duleedka degmada warsheekh lagu dilay afar iyo labaatan askari oo murtadiin ah kuwaas oo badankood miideedkooda maalintii labaad ay daasan yihiin goobtii shalay lagu dagaalamay sidoo kale waxaa dagaaladii shalay lagu dhaawacay afar iyo toban murtad oo uu ku jiro sarkaal taliya urur ah oo lagu magacaabo maxamuud cadaawe dhanka kale wilaayada gedo howlgal qarax ah oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada baardheere ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo baaritaano ka waday gudaha magaalada waxaana jira khasaare gaari cadowgaasi wilaayada jubbada hoose qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen xaafadda v f midow ee magaalada kismaayo ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin dharcad ahaa waxaana jira khasaare soo gaaray maleeshiyaadkaasi dhanka wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar toosa ku qaaday labo xiro oo maleeshiyaadka murtadiinta ay ka degan yihiin gudaha magaalada beledweyne xeryaha la weeraray ayaa kala ahaa xerada lamagalaay iyo sidoo kale xerada bacadaha oo labaduba ay degan yihiin maleeshiyaad ka tirsan riddada ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada bariga afrika ayaa sii kordhiyey howlgallada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta isu soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid walaalka caliyare xukuumadda yemen ayaa amartay in ciidamada imaaraadka carabta ay dalka uga baxaan sac gudahooda iyadoona dhanka kale maamulka ahla sacuud uu weeraray maleeshiyaad daacad oo ah imaaraadka carabta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba si lama filaan ah ayay dowladda aala sacuud u qaaday tallaab milatari iyo mid siyaasadeed oo ka dhanaa xukuumadda dabadhilafka imaaraadka carabta wararka ka imaanaya waddanka yemen ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka taxaalufka carabta ee sacuudiga uu hogaamiyo ay weeraro culus ka geysteen dekedda magaalada mukallah ee waddanka yemen halkaasoo ay gacanta ku hayaan maleeshiya daacad u ah dowladda riddada imaaraadka carabta turki almaaliki oo ah afhayeenka ciidanka sacuudiga ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ay beegsadeen laba markab oo imaaraadku leeyahay xilli ay saanado hub ah iyo gaadiid gaashaamaan ka soo daabuliyeen dekedda magaalada al fujayrah ee waddanka isutaga imaaraadka carabta aala sacuud ayaa ku eedeeyey in aqoodayaasha maraakiibta ay beegsadeen inay demiyeen aaladaha isgaarsiinta ee lagula socdo dhaqdhaqaaqyada maraakiibtaas si ay hub fara badan u soo geliyaan dalka yemen muuqaallo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay hulac ka baxaya dekedda magaalada mukallah waxaana gubtay tobaneeyo gaadiid gaashaaman ah iyo keydeed rasaas ah saacado kadib xukuumadda dabadhilifka yemen ee taabacsan ala sacuud ayaa soo saartay go'aan ay ku amrayso in ciidamada imaaraadka carabta uga baxaan yemen muddo afar iyo labaatan saac gudahood ah rashaad al caliimi oo ah madaxweynaha yemen ee aqoonsiga caalamiga ah haysta ayaa imaaraadka ku eedeeyey taageeridda maleeshiyaad goonigoosad ah islamarkaana uu halis ku yahay midnimada jamhuuriyadda yemen wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda ala sacuud ayaa iyana bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dowladda imaaraadka carabta ay halis amni ka wado mandiqadda gaar ahaan dalka yemen dhacdooyinkan ayaa barbilow u ah isku dhac hubaysan oo dhex mari doona xukuumadaha riddada ala sacuudi oo imaaraadka carabta kuwaasoo tobankii sane ee lasoo dhaafay xasuuq ka geysanayey dalka yemen shukran akhuuna abushayba maamulka suhiyuuniyadda yuhuudda ayaa qorsheynaya in uu saldhig dhanka cirka ah uu ka samaysto deegaanada uu ka arrimiyo maamulka riddada ee somalilan faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed warbaahinta ugu afka dheer yahuudda sahaayanada ayaa sare u qaaday diirad saaridda aqoonsigii ay isdhaafsadeen maamulka ashaadala dirirka ah ee somalilan ee ka dhisan gobollada waqooyi ee soomaaliya wargeeska afka carabiga ku hadla ee macaariif ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in aqoonsiga netanyahu uusan ahayn mid laablakac ah balse uu ku yimid daraasayn dheer iyo kabaaraandegid wuxuu carabaabay in taliyaha ugu sarreeya sirdoonka muusaad uu muddo dheer dharaandhirinayay in maamulka somalilan xiriir lala samaysto macaariif ayaana warbixintiisa ku dhidbay in aqoonsiga yahuudda ee maamulka somalilan uusan ahayn hadiyad la siiyey cabdiraxmaan ciro balse uu yahay mid sahaayanadu ku bedelanayso saldhig badeed aqoonsiga la siiyey jamhuuriyadda somalilan wuxuu israa'iil siinayaa istaraatiijiyad qoto dheer wuxuuna ciidanka cerka helayaa meel uu ka weeraro iiraan iyo yeman ayaa lagu yidhi warbixin lagu daabacay wargeeska afka carabiga ku hadla ee macaariif warar kale oo soo baxay ayaa sheegaya in heshiiska dhex maray labada dhinac ee sahaayanada iyo somalilan ay wax ka gardaadisay dowladda riddada imaaraadka carabta oo labada dhinacba la leh cilaaqaad ashahaadala dirirnimo shukran akhuuna yaasir dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo aqoonsiyada yuhuuddu ay siisay maamulka ashaadala dirirka ee somalilan ayaa ka dhacay gobolka awdal ee waqooyiga dalka soomaaliya walaalkeen marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya isku soo baxyo ballaaran oo ka dhan ah dhagaraha yuhuudda u soo safrisay waqooyiga soomaaliya ay ku shaacisay inay aqoonsi siisay maamulka uu fadhigiisu yahay hargeysa ayaa ka dhacay gobolka awdal ee waqooyiga soomaaliya banaanbaxa waxaa ka qaybgalay dadweyne aad u fara badan oo si weyn uga cadhooday gumeysiga yuhuuddu la damacsan tahay dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gobollada waqooyi waxayna si adag uga hadleen go'aanka uu maamulka netanyahu ku aqoonsaday maamulka murtad ciro waxay sheegeen in garab iyo gaashaan u yihiin walaalahooda reer falastiin ayna ka soo horjeedaan qorshaha dhagaraysan ee yuhuudda ku doonayso inay ku kala qaybiso dhulalka muslimiinta waxay codeer ku sheegeen in dhulkan uu yahay mid ay leeyihiin shacab muslimiin ah maamulka ashacadola dirirka ah iyo kuwa la midka ahna aan taladiisa wax laga weydiinayn oo iyagu difaacanayaan isku soo baxyada ka dhacay gobolka owdal ayaa dhinac socday isku soo baxyo kale oo uu soo qabanqaabiyey maamulka riddada somalilan kuwaasoo uu taageero ugu raadinaya aqoonsiga uu ka helay maamulka yuhuudda ee uu hogaamiyo benyamin netanyahu balse bulshadu si adag uga hortamid kuna diiday bannaanbaxyo kale oo lagu taageerayo walaalaha reer falastiin muuqaalada laga soo duubay mudaaharaadka ka dhacay boorama ayaa si weyn u qabsaday baraha bulshada waxaana faafinayay warbaahinta caalamka waxay dadku gubayeen calamada yuhuudda dadka isku soo baxyada ka qaybgalay waxaa ka mid ahayd hooyo aad u qeyraysan oo ka carootay yuhuudda waxayna sheegtay inay la dareen tahay reer falastiin dagaalna ka xigaan ciideeda yuhuudda cagta soo dhigto mujaahid baan nahay mujaahid annagu falastiin baanu nahay waxaanu ku dagaalamaynaa oo qoryaha ma haysano dhagax baanu aabba ugu dhigaynaa annagu yuhuud baan la dagaalamaynaa waxaan nahay maxayna falastiin laa ilaaha ila allah maxamed ow rasuulallah yuhuudda waa la iska celiyaa qori baa lagu noqdaa lagu jiita baa dhagax waraabadkay waa mujaahid carruurtoodu waa mujaahid waa soo majaastayaal ubadkaya wiilhoobka haba dabay dhinto wallaahi inanana laga helay maxayna yuhuudnimo inana lacagka yuhuuddaba laga helay
shicibka halkaa iskugu soo baxay waxaan leeyahay cid macalaa qori baa tiriya ciid halkaa usoo istaagi kara ma jirto tan baa laga hadlayaa dee haddaa yuhuud lama tirsataan taasaan lama tirsanaadee shalayba shalayba dhalinyarta halkan ku dhimanaysay waxaan leeyahay heede halkaa ciidanka mar dambe imaada iyagaa ka sheekayn doona waa diyaar annagoo ah dhallinyartii gobolka awdal waxaanu taageersan nahay falastiin waxaanu leenahay yuhuud waddankayga xulkaa kama bannaana yuhuud ilaahay nacayna annagu ma jeclin mana doonayn
waddankan annagaa maamulnaa falastiin allahu akbar
أكبر intaana hadda dhalinyarada gobolka hawdal ama goorama iyo eh, dhalinyarada gobolka hawdal iyo sanay Een, halkan waxaa jooga maanta waa dhalinyaradii xilligii maanta ictiraafna loo qaadayna ma jiro rag baa jira ku qaadanaya lacag annaga raggaas nima matelaan haddaan nahay dhalinyarada nima matelaan soo maaha nima matelaan annagu oday suuqa ka dhex hadlo sideeta tiroole somalilan war xilligii somalilan uga dhammaatay annagu ictiraafna ma rabno mana rabno wax lacagna lagu qaato annagu islaayirna ma rabno annagaana ka talina gobolkan cid kale kama taliso askarna kama talinayo dhallinyaro awood laa timiday oo midaysan oo walaalaa
anigoo maanta ku hadlaya afka hablaha gobolka awdal waxaanu leenahay orta annagu waxaan nahay dad muslim ma nihin dad gaala calankaas gaalada waxba nooma soo sido isku soo baxyadaan ka dhacay waqooyiga soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli xabsiyada maamulkaasi ku jiraan dad badan oo shacab ah oo ka hor yimid aqoonsiga maamulka somalilan ka helay maamulka sahayuuniyadda yuhuudda waxaana dadka u xiran arrintaas ka mid ah sheekh maxamed kaariye aqoon-yahano iyo hindheergarad si adag u diiday dhagarta yuhuudda shukran akhuuna marwan madarasada al-misbaax oo ah madaraso hoos tagta mu-asasada al-kafaala ayaa laga dahfuray degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe faahfaahinta warkaas walaalkan cusmaan dhuubow ayaa inoo eegaya madarasada almisbaax ee ay wax ku bartaan carruurta agoonta ah ayaa markii ugu horreysay waxaa laga furay magaalada jirib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe madarasada almisbaax waxay hoos tagtaa mu'asasada weyn ee alkafaala ee ilaalisa amaba daryeesha carruurta agoonta muslimiinta ah waxaana ay sidoo kale faracyo kala duwan ku leedahay wilaayaadka islaamiga idaacadda islaamiga ah ee landalus ayaa madarasada booqatay xilli ay daraasada ka socotay iyadoona farxadda la qaybsatay ardayda iyo waalidiinta madarasada loo furay ugu horreyn waxaa warbaahinta islaamiga ah ee landalus la hadlay sheekh cabdi-ilaah oo ka mid ah mas-uuliyiinta mu'asasada alkafaalah isaga oo ka warbixiyey muddada la furay mu'asasada goobaha ay ka furan tahay iyo in markii ugu horreysay madarasada laga furo magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe muasasada alkafaala liracaayat alaytaam waxay hadda furan tahay muddo shan sano ku dhow afar sano iyo bilo ayay furan tahay ujeedada loo furay oo muasasadan loo sameeyey loo asaasay waxay ahayd inay kafaalo qaadato ilmaha shuhadaada ama ragga darta ilahay jidkiisa ku baxay ee maaragtay iyagoo diinta iyo dalka difaacaya la daryeelo oo waxbarashadooda xoog la saaro oo laga warhayo madrasadii u horreysay waxay ka furtay meesha loo yaqaano kunya barrow maantana farcii toddobaad baynu fadhinaa furitaankiisii oo laga dhisay jilib meel ku dhegan ama u dhow masaajidka cusman loo yaqaano albasiir ayay madrasadu ka furan tahay toddoba farac bay leedahay muasasadu kunya barrow bay ku taallaa afar farac waxay ku yaallaan bokool garas weyne rabdhuure buurdhaxole iyo tuulo yaroo ceelansaar u dhow bayna waxay ka furan tahay magaalada iidaalay ka furan tahay marka reer jilibeed maanta ayaa ugu horreysa farac u horreeyey oo kii toddobaada ayaa laga furay madaariska mu'asasada raacsan waxaa loo yaqaana madaaris misbaax male almisbaax qaar ka mid ah carruurta agoonta ah ee madarasada lagu bilaabay oo idaacadda islaamiga ah ee landalus la hadlay ayaa sheegay in ay u diyaarsan yihiin sidii ay u horumarin lahaayeen heerarkooda waxbarasho islamarkaana ay rajaynayaan in ay si diiran ugu faa'iidaystaan madarasada loo furay aniga magaceega ismay maxamed daa'ir ah oo madrasada magaceeda misbaaxul itaaq wax walbana lagu baro madrasada lacag la-aan ah uniformka lacag la-aan ah buuga waxna lagu baro lacag la-aan ah oo wax walba barano aa meesha u maarnay waxaa rajiinayaan inaa wax barto asalaamu calaykum magacey mareymo waa madarasada misbaax magaceeda waa faraxsanahay madaro wax barasa u maad meeshan waxaa lii bare daqdaadiyo ka ta ba kataba fa taxa fataxa salaba salaba mujaahidiintana waa salaama gaalada ilaahna ii jibiyo intaa guulaysan wax baranaa rabna waa rajiinayna ilmaasha aadada ka tirsan waxaa bara rabaa darsadaan adhikeena waa ku faraxsanna naa bart waa rajeyna magacii khaalid waaye madrasada almusbaax alikeena inaa wax bartaa rabaa waxaa rajeynaa inaa mujaahid noqo oo qur-aanka ilaah xifti saakaya madrasada almusbaax alikee qur-aana bara rabaa waa faraxsannahay intii aan ku guda jirnay booqashadii aanu ku tagnay madarasada almisbaaxa waxaan la kulannay qaar ka mid ah waalidiinta carruurtooda madarasada lagu soo bilaabay iyaga oo si diiran u soo dhoweeyey dadaalka mu'asasada ee lagu doonayo in looga warqabo carruurta shuhadada ah oo ay aabbayaashooda ku shahiideen iyagoo difaacaya diinta allaah aniga waxaan ka mid ahay waalidiinta madrasada misbaaxul yataamka maasha allah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ilmo ayaan ka qortay waana ku faraxsanahay madrasada waana madrasadeena aad iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa waxaan halkan baaq ugu jeedinayaa dadka ilmaha shahaadada haysto inahan ay keensadaan madrasadan buugna lama weydiinayo qalina lama weydiinayo ilmaha uniformkoodii waxoodii oo dhan daawadoodii waxna la weydiinayo ma lahan uun waan keensanaynaa ilmahaas unbaan kore uga ognahay marka maasha allah alxamdulilah waana ku qanacsanahay waana ku faraxsanahay darasadeena waana soo dhaweyneynaa tacaala macalimiinteena ilaaha noo barakeeyo wiilasheenana ilaahi subxana watacaala ha noo barakeeyo marka waa aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama ay noo fureen madaraso ilmaheena ay ku kafaalad qaadayaan waxay noo fureen maasha allah awalna ayakaa maalintii aabyaashood shiideen ilaa hadda maasha allah ayakaa noo garab taagnaayay maantana haddana ayakaa haddana waxbarashadoodii iyo waxoodii kaloo dhan noosii kafaalad qaaday waan ku faraxsannahay ilaahay baa mahadda iskale na gaarsiiyey maanta madarsatul musbaax inaloo furo anoo ka tirsan waalidiinta aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa inay imaan doonaan dhammaan wixii agoon ah oo joogta magaaladan insha allah waxbayna baran doonaan ilaahay idamkiisaa rajaynayno lasoo xaadira ayaan leeyahay intii aan ka warqabin saas ayaan ku wargelinahayaa dhammaan ilmahan keensannay wayna noo joogaan hadda yar insha allah waxaan rajaynaynaa inay heer sare ka gaaraan ugu dambeyn sheekh cabdi ilaah oo ka mid ah mas-uuliyiinta mu'asasada alkafaalah ayaa ugu baaqay dadka reer jilib in ay caruurtooda soo gaarsiiyaan madarasada maadaama albaabada loo furay marka dadweynaha reer jilibeed waxaan u sheegi lahayn madarasadii waa la furay diiwaangelintii ayaa socota marka inay dadweynuhu la socdaan insha allahu tacaala madarasadaas inay u furan tahay abnaa shuhadaa laga faa'iidaysto maaragtay wax laga barto lacag lagama rabo laga qaato bilaa lagama rabo buugga iyo qalinka iyo uniformka ay ku imanayaanna mu'asasada ayaa ka mas-uula waxaa taa dheer insha allah marka ciidahu soo galaan iyo munaasabaadka oo ilmaha laga farxiyo oo maaragtay dharka ciidda loo talo oo maaragtay xoogaa loo nashaadiyo mu'asasadu dee hadafkay loo asaasay isu taagteen wuxuu ahaa ilmahaas inay maarata waxbarashooda mas-uul ka noqoto iyo tarbiyadooda iyo wixii kaloo kaalmaha loo geysan karo madarasaduna waxaan leenahay reer kujiliba waxaan leenahay fursa siciido weeyaan gacmo furan kusoo dhawaada ilmahana hala keensado insha allahu tacaala oo madarasada ha laga faa'iidaysto waxaa laga barta ayaan leenahay wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa soo gabagabaysay xamlad dacawi ah oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas sida faahfaahinta warkaas uu inoogu eegayo walaalkan casaam carafaad waxay ahayd munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabanayay xamladii dacwigeed ee ka socotay degmooyinkii deegaanada wilaayada islaamiga gado xamladaas oo magaceedu ahayd xamlatul hidaaya ilaa sabiili najaad taasoo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gado culimowdiin iyo martisharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh maxamed jamaal oo ka mid a culimodiinka soomaaliyeed isagoona halkaasi ka jeediyey kelimad tawciye ah maanta haddaan ilaahay ku xirnaano subxaana wa tacaala oo xumaanta iyo macaasida annagu nafteena aan ku ognahay eheladeenna aan ku ognahay aan ka tirtirnoon ka zuulinno oo noqono addoommo ilaahay ku xidhan culays kastoo maanta na haysta ilaahay baa naga qaadaya subxaana wa tacaala gobolkan anigu aan sheegay waxaa ka mid ah intaan gobolka soconnay wax qalbigeena xumaan geliya ama yacnii maaragtay xoogaa aan isnidhaahno meeshan caalkeeda ma aragin maxaa yeelay soo dhoweynta iyo dhegaysiga iyo wadajirka iyo intaba masaajidyadaan muxaadara ka jeedinay maraakistaan tagnay waxaan tagnay maaragtay madaaristi waxaan tagnay maaragt yacnii dacwatu shaarici intaba ilaahay fadligiisii waxay ahaayeen kuwa annagana faraxgeliya dhegaysiga iyo la socodka iyo soo dhoweynta iyo intaasoo dhan allah idinkaga abaalmariyo intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay mid ka mid a mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gado isagoona ka warbixiyey xamlada iyo sida looga faa'iidaystay waa lix amaakin wey amaakintaas waxaa kale yihiin muxaafadada eelcadda iyo muxaafada garbahaarey oo tuulo barwaaqo hadmaqar u ah iyo muxaafada buusaar ceel waaqo oo wax weeyaan maqar u ah buusaar iyo muxaafada tubaar dheere oo dhowr meel aan ka soo marnay faahfahdhuun ceelbeet oo maqarka ah iyo shunqolow lixdaas amaakin ma aha lix amaakin le la soo maray gobolka gedoo dhan inta badan waa la soo maray laakiin amaakintaanaan tilmaamayo dadka amaakintaas lixday ka faa'iidaystay caddad ahaan waxay gaarayaan siddeed kun sagaal boqol sagaashan iyo lix qof ragga dumar leh waxaan leenahay culummada jasaahum allaahu khayran ilaahay abaalkoodana ha badiyo sidoo kale waxaa halkaasi kelimad ka jeediyay doctor xanafi oo ka mid a martidii ka soo qayb gashay munaasabadda runtii waxaan si gaara ugu faraxsannahay sida shacabka gedo galbeed iyo bariba ay u fahamsan yihiin dhagaaraha cadowga ay u dharagsan yihiin mukhadadaadka la damacsan yahay iyo waxa ay rabaan cadowga sida looga dharagsan loo fahamsan yahay ilaahay baan u mahadinaa siday iskula socdaan oo ay u fahamsan yihiin cadowgaas iyo waxay malayga inay faa'iidaradooda ayadana waa manqabo reergeeda maanta aan ku ammaanayno intay socotay munaasabadda waxaa ka hadlay suldaan ibraahim suldaanka beesha hubeer isagoona ka hadlay sidoo laga faa'iidaystay xamlada runtii walaalahan qaabka ay ummadda dacwada u gaarsiiyeen siday ummadday ugu farxadgeliyeen sida loogu farxay wax la koobi kara ma ahan marka waxaan leeyahay nimayow annagoo muslimiin ah ilaahay diinkiinna waafajiyey islaamnimada macaanka badanna siiyey iyo nin gaalnimo maanta u taagan hadduu dhintana inuu gaalnimo iyo shirki iyo kirishtaannimo ku dhimanayo og inuu odhaxdan ku dulqaato gaajada ku dulqaato oo diintii oo yahuudii ahaa difaacigiisa inta u jooga annagoo muslimiina ilaahay diintiisa inaan u gargaarnana walaalaha siday noogu sheegeen inaan u qaadanno ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaaranno kala duwan waxaan ku faraxsannahay oo maanta horteenna fadhiya dhallinyaro oo dhallinyaro waad aragtaa raggan culummada ah ee ducaadda ah ee da'dan joogo ee garacaska ah maanta waxay u socdaan meeshay dadku u badnaayeen maxaa laydinka rabaa marka odayaasha iyo dhallinyarada waxaannu leennahay waxaa furan sayladii jihaadka suuqiyaa furan macsaraadkiyaa furan jihaadka maanta waxaa weeye albaabadiisa waad arkaysaan war diyaar uma nahay si ilaahay uu noogu naxariisto ina waxaa weeyaan aan ku aroorno ama aan u diyaar garowno
xamladan dacwiga ee ka socotay degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga gedo ayaa waxaa ka faa'idaystay bulshada ku nool wilaayada iyadoona lagu soo gebagabeeyey deegaanka ilbeete oo ah deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayadaas shukran walaalka cazaam ugu dambeyntiina munaasabad lagu soo gabagabeynayay fadrada koowaad ee waxbarashada macadka ibnu teymiya ayaa waxa ay ka dhacday deegaan hoostaga magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan walaalkan cabdilqani maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo sii ambaqaadaya munaasabadan oo ahayd mid lagu soo gabagabeynayay fatradii koowaad ee waxbarashada macadka ibnu teymiya faraciisa deegaanka luuqjallow ee hoostaga magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn ardayda macadka ibnu teymiya faraciisa deegaanka luuqjallow ee dhammaystay fatrada koowaad ee waxbarashada macadka ayaa goobta munaasabada kusoo bandhigay bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarashada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أيها الحفل الكريم الآباء الطيبون والأمهات الطيبات والضيوف الكرام أسرة العلم من البنين والبنات حاملي تاج العزة والفخار كل من لبت دعوتنا إلى حفلتنا هذه راجلا أو ركبانا نحييكم بتحية لا مثيل لها تحية أحلاها من العسل وطيبها من المسك تحية أصلها ثابت وفرعها في السماء تحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تاك بدعيا لعلك تفلح بسم الله إلهي مقعيسا يكب الله الرحمن علي نحريست قول لاي الرحيم نحريست قارانيد لاي سبح حس أوف اسم ربك ربك مقعيس ربك سؤال على سري الذي الله سوى خلق أبوري فسوى دمستري سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحته qulnaa waxaa dhahnay niman yaa utay yaa rasuul allah qaala wuxuu yidhi lilaahi ilaahay utay walikitaabihi kitaabkiisa walirasuulihi rasuulka wala'imatu lmuslimiina muslimiinta madaxdooda wacaamatihim dhammaantood rawaahu muslim alaslu thaani asalka labaad macrifatu diin alislaam diinta islaamka barashadeeda waa biladilatii daliisheedan lagu barta wahuwa diinta islaamka alistislaamu waa in ilaahay lisu dhiibo bitawxiid tawxiid liskugu dhiibo walinqiyaadu hogaan ilaahay loo hogaasamo lahu alla bidaacati daaca looga hogaasamo walbaraatu laga beri noqda min shirki shirki iyo ahlihi waxay wada سعد الذين تجنبوا سبل الرضا وتيمموا لمنازل الرضوان فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان shan shan lagu dhuftay shan iyo labaatan shan lix lagu dhuftay soddon shan toddoba lagu dhuftay soddon iyo shan يغدر أجر أحمد الغفور دوما سليمان والجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول مظلومة مجازة الفصول waalidiinta iyo waxgaradka deegaanka oo dhankooda munaasabada ka hadlay ayaa si weyn u bogaadiyey horumarka waxbarashada ee machadka ibnu teymiya faraciisa deegaanka luuqjeelow anigoo ku hadlaaya codka odayaasha tuulada luuqjeelow oo hoos tagta degmada beledweyne oo waalidiinta carruurta dhigato macadka ibnu teymiya waalidiintooda ka mid ah galabta aad iyo aad ayaan u soo dhoweyn aan ugu faraxnay nuur ayaa meeshaan ka baxay kolley waad maqlayseen ilaahay ha noo siyaadiyo camalkana bilaaw iyo dhammaadba ilaahay ikhlaas allah nooga dhigo macallin ilaa iyo ciyaalkiisaba wax dhanba ikhlaas allah ha nooga dhigo ilaahayna hanaga ajir siiyo meeshaa wax badanaa la joogay laakiin hadda waa dhaqaaqday insha allahu tacaala waa dhaqaaqday macadkan waana sii socon doonaa insha allahu tacaala waad maqlayseen ciyaalka waxay taawo soo bandhigeen marka dadaalka nagala rabo waxaa waaye inaan hoos shaabna meel kastoy noqotaba ciyaalkii iyo wixii macallinkii wixii inaan la shaqayno wada shaqayn buuxda laga helo waxaan ku mahadcelinaynaa walaayadda islaamka oo noo kordhisay siyaadadan ardayda waxbarashadeeda ah ayaan u mahadcelinaynaa alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin ilaahay ha noo siyaadiyo gaaladana allah naga jibiyo muslimkana allah kor yeelo anigoo ah odayaasha yacni maxaanku sheegaa beesha ka mid ah xasan maxmed magaalaa la yidhaahdaa ilaahayga boqorka casaawajilla ka fuuruxiin meeshaan yani maxaan kuu sheegaa waxaan u joogno saaki waxa waaye in dadka waxbarashadiisa la bulaaliyo yani maxaan kuu sheegaa listuso wixii yani maxaan kuu sheegaa qaldanna la qabto wixii toosanna garab iyo gacan la sii waaya meeshaan yani maxaan kuu sheegaa waxa aan ku hayno galabta waxa waayaan wax yani maxaan kuu sheegaa ilin ay kaaga imaadaysa oo aad iyo aad loo mahadiyo ilaahay agtiisa mahad kale diintii as noo soo dejiyey yani maxaan kuu sheegaa la bulaaliyey la mahadiyey wixii galabta ka maqalnay gabar iyo wiil akhyaar iyo oday ilmo intiin ka maqalniba allahna bulaaliya machadka ibnu teymiya faraciisa deegaanka luuqjeelow ayaa ah machad toddobaadle ah islamarkaana ay wax ku bartaan arday isugu jirta wiilal iyo gabdho waana machad hoostaga ah maktabka dacwada wilaayada hiiraan aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen cabdilqani oo warbixintaas inoo soo jeedinayay waxayna warkiisaas u dambeysay warkeenii duhornimo maanta tan iyo kulantideena dambe warkan lamida intaan ku kulmi doona dhegeystayaal sidaas iyo nabaadiino nooli kulantee wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu والله ناصرنا نعم المولى ونعم النصير